aynu ku horeyna wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay maanta oo sabti ah in boqol toddobaatan iyo afar qof oo falastiiniyiin falastiiniyiin ah lagu dilay saddex boqol iyo soddon kalana waa saddex boqol iyo toban kalana lagu dhaawacay weeraro ay israa'iil ku qaaday khaza afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay dhinaca kale waxaa gobolka ka socda dadaal lagu doonayo in xabadda lagu joojiyo oo colaadana lagu soo afjaro maxamed colaad xasan ayaa noo haya warbixin ay arrintan ka qortay v o a tirada dhimashada ay maanta soo gudbisay wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa ka dhigaysa tirada guud ee dagaalka khaza ku dhintay tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii tegey ugu yaraan lix iyo labaatan kun laba boqol toddoba iyo konton qof dagaalka ayaa waxaa kaloo lagu dhaawacay tan iyo xilligaasi dad gaaraya afar iyo lixdan kun toddoba boqol toddoba iyo sagaashan qof xuseen al sheekh oo ah xogayaha guud ee ururka ay falastiiniyiintu leeyihiin p l o ayaa maanta oo sabtiya ka codsaday waddamo hakadgeliyey deeqihii ay ku taageeri jireen hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ee ka howlgala khaza gaar ahaan hay-adda la yidhaahdo u n r w a qoraal uu soo dhigay boggiisa ex oo horey loo oran jiray twitter ayuu ku sheegay xuseen al sheekh in waddamadaasi ay ka codsanayaan inay ka laabtaan go'aankooda gaar ahaan buu yidhi xilligan oo falastiiniyiinta dagaal gardarra ah lagu hayo caawinaadna ay aad ugu baahan yihiin dalka talyaaniga ayaa noqday waddankii ugu dambeeyey ee hakadgeliya deeqdii uu siin jiray u n w r a iyadoo lagu eedeeyey hay-addan in qaar ka mida shaqaalaheeda khaza ay ka qayb qaateen duulaankii ay xamaas ku gashay israa'el toddobadii bishii oktoobar waddamada austraaliya kanada iyo maraykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay hay-addaasi kaalmada ka joojiyeen jimcihii shalayna aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay inuu rajo ka qabo horumar laga gaaro wadahadallada la doonayo in lagu sii daayo lahaystayaasha israa'el ee weli gacanta xamaas ku harsan afhayeen u hadlay golaha amniga qaranka maraykanka oo la yidhaahdo john kirby ayaa sheegay in madaxweyne joe biden uu arrintan kala hadlay jimcihii shalay madaxweynaha masar cabdulfataax al siisi amiirka dalka qatar sheekh tamiin bin xamed athani isagoo dadaal ugu jira sidii loo sii dayn lahaa lahaystayaasha israa'el biden ayaa madaxdan kala hadlay arrintan ka hor inta uusan gobolka u ambabixin william pens agaasimaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i da sida ay sheegtay warbaahinta maraykanka bernes ayaa la kulmi doona dhigagiisa israa'el masar iyo amiirka dalka qatar kulamadaas oo qayb ka ah dadaal la doonayo in lagu sii daayo lahaystayaasha israa'el ee ay xamaas ku hayso khaza iyo sidii dhinacyada loogu kala dab qaadi lahaa si ay xabajoojin u gaaraan dowladda qatar ayaa door muuqata ka qaadatay wadahadallo sidan oo kale u dhacay bishii nofembar ee sanadkii tegey dhinacyada wadaxaajoodka ka shaqaynaya ee ku lugta leh ayaa sheegay inay wadaxaajood ka galayaan labadaba sii daynta israa'iiliyiinta la haysto iyo sidii xabadda loo joojin lahaa bishii nofembar ee sanadkii tegey ayaa ilaa iyo boqol la haysta oo israa'iiliyiin ah oo xamaas ay haysato iyo laba boqol iyo afartan falastiiniyiina lagu sii daayey kadib xabadda oo hakatay muddo toddobaada laakiin ma jiro heshiis xabad joojin ah oo ilaa iyo hadda ay dhinacyadu gaareen militariga israa'eelna waxay sheegeen khamiistii inay baarayaan weerar ay ugu yaraan labaatan qof ku dhinteen boqol iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay meel isgoysa magaalada khaza xilli dadkaasi ay sugayeen gargaar bani aadnimo sida ay xamaas sheegtay
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayey